Deegaanka iyo Aqraar waa mid ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Kismaayo, dhanka galbeedna kaga beegan magaalada. Tuulada waxaa ku nool dad ay si weyn u saamaysay abaartii ku dhufatay deegaanada Jubbaland, waxayna xilligan wajahayaan biyo la'aan baahsan oo ka jirta deegaankaasi. Deegaanka ma laha goobo lagu kaydiyo biyaha xilliyada ay raxmadda Alle timaado, mana lahan ceel ay biyo ka cabaan dadka deegaanka. Biyaha waxa ay ka cabaan wara ay fadhiistaan biyaha roobka oo aad uga fog. Guddoomiyaha Deegaanka iyo Aqraar, Saleebaan Ibraahim ayaa ka warbixiyay baahiyaha biyo la'aanta ka jira deegaankaasi.
Magacayga waa Saleebaan Ibraahim Goobel. Waxaan ahay guddoomiyaha tuulada iyo Aqraar, wadada isku xirta Cabdiri Biroole iyo Kismaayo. Meeshan iyo Aqraar la yiraahdaa waxaa ka jira baahiyo biyo la'aanta. Biyo ma laha. Biyaha saaki tuulada leedahay waxba lagama karsanin. Koob shaah lagama saarin. Xaalin lagama casheynin. Waxaa yeelaya ceel ma laha. Gaadiid ma laha. Awa gaadiidka waa waa waa- dameerkii la dhaansan lahay asaga oo u dhimanayo meeluu gaariyo male biyaha waxay noo jiraan toddobaatan kilomitir iyo afartan kilomitir wax kismaayo in noogu sokeeya male ceel ma laha baraag ma leh meel biyo galaan ma laha waxaan leeyahay hay-adaha samafalka eh iyo kuwa kuwa dawliga iyo kuwa dawliga aheenba wasaaradda biyaha oo wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta war inaan na soo gaartaa rabnaa galbeedka waa lagu baabahay wasaaradda macdanta iyo biyaha waxaan u dirayaa galbeedka oon baa ka jira waa lagu baabahay xaaladoodaas yiri wey war hanala soo gaara dad jubbaland anaa jubbaland ka- ka tirsan amniga boqolkiiba boqol daraawiishda jubbaland aad joogto goob walba fadhido war waxaan garan lahay wixii dadkaa loo soo gaaro dadkaa waa baaba dowladda jubbaland dadkaa ha soo gaarta oon baa meeshan loogu dhammaanahayaa da oon baa kacay sida ugu dhaqso badan waxaan inay jawaab ka soo bixisaan u baahanay dowladda jubbaland